بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين walaalayaal waxaan ka warrami doonaa insha allahu tacaala qisadii nebi saalax iyo qoomkiisii reer samuud nebi saalax calayhi salaam waxaa loo diray qoomkii reer samuud oo ku abtirsadaa iyaguna awowgood samuud oo la dhashay nin la dhaho jadiis labadoodaba waxaa dhalay caamir ibnu irim ibnu sam ibnu nuux calayhi salaam walidalik reer samuud waxay ahaayeen carab ku abtirsada sam ibnu nuux calayhi salaam nebi nuux wiilkiisii sam reer samuud waxay ahaayeen qoom caabudi jiray sanamyo iyo tamaasiil ay samaysteen sidii qoomkii nebi nuux iyo qoomkii nebi huud ee caad waxayna deganaayeen deegaanka xijri oo ahaa deegaan buuraley ah laguna tilmaamo in uu ahaa galbeedka jasiirada carbeed waxuu eebba subxaana wa tacaala uu diray nin ayaga ka mid ah waa addoonkiisii iyo rasuulkii nebi saalax calayhi wacalaa nabiyina afdalu asalaati watasliim nebi saalax waxa uu ugu yeedhay inay eebba keligii caabudaan oo aanay cid kale ku lamaanaynin iskana daayaan kana tagaan sanamyada iyo tamaasiisha ay eebba qeybkii caabudayaan koox yar oo ka mid ahayd ayaa rumaysay nebi saalax intii badnaydna way diideen oo ka jeesteen kana gaaloobeen diintii islaamka ahayd gaaladii reer samuud waxay kula dagaalameen nebi nebigii ilaahay ee saalax iyo intii rumaysaba af iyo adin waxnawdha may hadhin xushood iyo ixtiraamtoodna maysan muujinin sidoo kale waxay dileen hashii eebbe subxaana wa tacaala uu ka dhigay aayad iyo calaamad taasoo eebbe subxaana wa tacaala uu ka dhigay xujo cad eebbaha awoodda leh waa ciqaabay dirbaaxa kulul oo aan kasoo kabasho lahayna waa lagu dhuftay reer samuud xaqu subxaana wa tacaala isagoo ka warramaya waxa uu leeyahay وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وحان أدرنا ريثمود ولا الكود نبي صالح wuxuuna yidhi qoomkayga u caabuda eebbe waxaa ka soo hadhay eebbana idiin may sugnaanin waxaa idinka timid xagga eebbe xujo cad tanina waa hashii eebbe waxayna idin tahay calaamad ee iska daaya ha ka cunto dhulka eebbe hana taabsiinina xumaan oo markaas ha idin afiifto cadaab daraniya eebbe isagoo sii wada hadalkii waxa uu leeyahay xaqu subxaana wa tacaala واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين xasuusta markuu idinka yeelay eebbe subxaana wa tacaala kuwii bedelay qoomkii caad kadibna idin dejiyey dhulka idinkana yeelay dhexdeeda daaro aad ka dhigataan aada qortaanna buuraheeda kana yeelataan guryo xasuusta nimcooyinka eebbe hana u horseedina fasahaad dhulka
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون
waxay dhaheen madaxdii iskibirinaysay ee qoomkiisa ka mid ahayd waxayna ku dhaheen kuwii tabarta yaraa ee rumeeyey nebi saalax ma waxaad ogtihidiin in saalax uu yahay rasuulkii eebe waxay dhaheen kuwii mu'miniinta ahaa isaga iyo wixii loo soo dirayba waa rumaysannahay
قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون waxay dhaheen kuwii iskibrinayay annagu ma aaminsaninin waxaa loo soo diray waanan ka gaalowmin walciyaadu billah
فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين waxay dileen hashii waxayna ka madax adeygeen amarkii eebe waxayna dhaheen saalaxow nookeen waxaad nagu guudiyeyso ee cadaabka ah
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
waxaana qabatay gariirkii waxayna ahaayeen kuwa ku geeriyooday guryahooda
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين
نبي صالح وكجستي وحانو يري waan idin gaadhsiiyey fariintii eebbahay subxaana watacaala waanan idiin nasteexeeyey hase ahaatee maydan ahayn qoom nasteexada jecel eebba subxaana watacaala wuxuu aayadaha qur-aanka ah inooga warramayey sidii uu u rogay u ciqaabay reer samuud iyo sidii loo baabi'iyey reer samuud intii gaalowday iyo sida loo badbaadiyey ee loo koryeelay nebi saalax iyo intii rumaysay eebbe in badan ayuu qur-aanka kariimka ah kaga warramay reer samuud waxaa la baray reer samuud xirfado iyo aqoon badan eebbena waxa uu siiyey awoodo badan oo aan la siinin ummadaha kale kumanay mahadin ee way ku sii gibreen reer samuud waxay qori jireen buuraha iyo dooxyada ayagoo ka yeelanaya guryo ay ku noolaadaan kuna nastaan nebi saalex calayhi salaam waa u digay kor iyo hoosna waa wax kuugu sheegay kumanays kamanaysa wax qaadanin nebi saalaxna dhibtii iyo daleecayntii ay ku hayeen gaaladu waa u dulqaatay eebbana naxariis iyo nabadgelyo korkooda ha yeelo nebi saalax iyo intii rumaysaba sida la soo wariyo ama sida culammada tafsiirku ay soo wariyaan waxaa la sheegaa in maalin ay reer samuud isugu yimaadeen golihii ay ku shirayeen kadibna waxay u yimaadeen nebi saalex calayhi salaam waxayna dhaheen haddii aad tahay saalaxow rasuulkii eebe waan ku rumaynaynaa laakiin waa in aad shardigan ka soo baxdaa ama aada xujadatan ka soo baxdaa waxay u tilmaameen dhagax waxayna dhaheen dhagaxa waxaad ka soo saartaa hal nool hashaas oo leh sifooyin ay sifeeyeen markii ay dalbadeen dalabkaas ayaa nebi saalex calayhi salaam waxa uu ku yidhi haddii dalabkiinaas laydiin fuliyo ma rumaynaysaan ilaahay iyo rasuulkiisa saalex ahaa waxay isku raaceen dhammaantood haa ayagoo uga jeeday in ay cariyaan nebi saalax nebi saale calayhi salaatu wasalaam waxuu eebbihii ka bariyey in uu ka soo saaro buurtaas ama dhagaxaasi hal kadibna eebba waa ka aqbalay dhagaxiina waxau ka soo baxay hal nool oo soconaysa markii la tusay xujada tan cad iyo astaantan weyn ee lagu garto eebbe subxaana watacaala laguna rumeynayay nebi saalax dad badan oo kamid a qoomkiisii way rumeeyeen laakiin intii badnayd ee u badnayd madaxdii way ka gaaloobeen waanay dafireen waxna umay tarin aayaddii caddayd iyo hashii la tusay nebi saalax waxa uu ku yidhi tani waa hashii eebbe ee iska dhaafa dhulka eebbe ha daaqdo meesha doonta hashan eebbe waa ku fitneeyey oo waxa uu ka dhigay imtixaan si loo eego cidda ku guulaysata imtixaankaas iyo cidda amarka eebbe diida hasha maalin waa la waraabin jiray oo waxay cabbi jirtay biyaha maalin kalena way daaqi jirtay dhulka eebbe maalinta ay cabbiso biyaha ee la waraabinayo qoomkii reer tamuud looma ogolayn inay dhaansadaan biyaha maalinta ay daaqayso ee ay daaqayso cawska iyo dhulka waxaa loo ogolaa in ay dhaansadaan maalinta ay waraab la waraabinayo hasha waxaa ku filnaan jiray caanaha hasha oo dhammaantood ay wada cabbi jireen maalinta ay daaqaysana waxaa loo ogolaa in ay dhaansadaan biyaha oo ay cabbaan kadibna waxaa ku dheeraatay hawshii wayna adkaysan kari waayeen wayna u dulqaadan kari waayeen imtixaankii markaas intay shireen ayay isku waafaqeen in la dilo hasha shaydaan iyo ibliisna waa u qurxiyey waxaa dilkeeda soo maleegay nin la dhaho qadeer ibnu saalif ibnu junduc laakiin dhammaantood way isku waafaqeen in hasha dilkeeda laga qayb qaato sidaa aawadeed ayaa dembiga korkooda dhammaantood uu fuulay sida ibnu katiir uu soo warinayo waxaa falkan ka dambeeyey laba dumar ah oo mid ka mid a ay ahayd xaas nin muslimay oo raacay nebi saalex calayhi salaam wayna kala tageen haweenaydan oo ka xun ninkeedan kale ay ka tag ay ka tagtay waxay lahayd xoolo fara badan kadibna waxay hantideedii iyo nafteediiba ay u bandhigtay in ay ilmadeer yihiin oo adeerkeed dhalay lana dhaho masrac ninkaas waxay ku xidhay shardi ah in uu dilo hasha reer sabuud dhanka kale waxaa jirtay gabadh duq ahayd oo iyaduna dhashay afar gabdhood oo qurxoon kadibna hablaheeda waxay iyaduna u bandhigtay nin kale waa ninkan qadeer la dhaho oo ay culimmadu ku tilmaamaan inuu isaguna u ahaa waleedsino labadan dhallinyarada ah ayaa abaabulay hashii reer sabuud waxaana ku raacay oo garab siiyey oo garab istaagay toddoba kale waxayna tiradoodii noqotay sagaal sidaa aawadeed ayuu eebbe subxaana watacaala qur-aanka ku leeyahay
وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون
waxaa magaalada ku sugnaa sagaal qof oo fasahaadiyo dhulka manaysan ahayn ayagu kuwa wax hagaajiya sagaalka ka nin waa kuwii maleegay dilkii hashii eebbe ee hashii samuud intii kale dhammaantood ee gaaladii way u sacabtumeen oo xaflad weyn ayaa laga dhigtay dilkii hasha dumarkii bannaanka ayay usoo baxeen si looga qayb qaato mashxaradda dilkii hasha ee lagu imtixaamiyey reer samuud kadibna way dileen hashii markay hashii dileen kamaysan toobad keenin mana isana odhananin eebownacafi ee waxay dhaheen nebi saalaxow waxaad haysid soo daa ee ciqaab ah haddaad rasuul tahayna cadaabkii iyo ciqaabkaad nagu nagu hanjabaysay nagu soo daa nebi saalax calayhi salaam waxau ku yidhi waxaad sugtaan saddex casho oo keliya manaysan rumaysanin ballantii nebi saalax ee waxay isku dayeen in ay dilaan isaga laftigiisa waxayna dhagreen dhagar aada u xun waxay ku dhaarteen inay ka takhallusaan nebi saalax iyo ehelkiisaba kadibna dilkiisa ay dafiraan markay dadka mu'miniinta ah ee rumeeyey nebi saalax ay weydiiyaan ciddii ka dambaysay dilkiisa qorshe la yaab leh ayay sameeyeen iyo dhagar aada u weyn hase ahaatee dhagartii ayaa la go'day oo iyada iyaga kusoo noqotay markii ay damceen inay dilaan nebigii eebe subxaana wa tacaala ayaa loo soo diray dhagxaan waaweyn oo burburiyey intii damacday dilkii rasuulkii eebe waxaana ku dhintay halkaas sagaalkii dhagar qabe ee ka dambeeyey dilkii hasha iyo isku daygii fashilmay ee ay doonayeen inay ku khaarijiyaan nebi saalex iyo ehelkiisa reer thamuud waxaa asiibay wixii looga digayay maalintii koowaad wejiyadoodii waxay noqotay midabka huruudda ah maalintii labaadna wejigoodii wuxuu isu bedelay midab casaan ah oo guduudan maalintii saddexaad waxay noqdeen midabkoodii midab madow saddexdii cashee uu nebi saalex calayhi salaam u ballan qaaday markii ay dhammaatay maalintii afaraad markay qoraxdii soo baxday ayaa waxaa cirka kaga yimid qaylo i qaylo aada u daran dhulkuna waa gariiray waxaana asiibay cadaab aada u daran oo kaga yimi xagga eebe nebi saalax iyo intii rumaysana eebe subxaana wa tacaala waa kor yeelay yaquulu alxaqu subxaanahu wa tacaala فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز markii uu yimi amarkii eebe waxaan badbaadinay oo koryeelnay nebi saalax iyo intii rumaysay waana naxariis ka timid xagga eebe subxaanahu wa tacaala waxaan kaloo kor yeelnay oo aan ka kor yeelnay nebi saalax dulligii maalintaas eebana waa xoog badane casiis ah oo adkaada ah eebbe wuxuu ku leeyahay qur-aankiisa reer tamuud way gaaloobeen oo weliba gaalnimadii ayaa la fogaatay walciyaadu billah qoomka kan waxay ahaayeen qoom aada loogu loo digay oo nebi saalaxna dhib badan u geystay eebana subxaana wa tacaala waa ka aalgoostay maalinta qiyaamana waxa u sugnaatay cadaab aada u daran walciyaadu billaah ciddii eebiyo rasuulkiisa deec weydana waxa u dambaysa silic iyo balanbal halaagkii cidhib xumo walciyaadu billaah sidaasaanu ahaa cidhib dambeedkii qoomkii reer tamuud maalin maalmaha ka mid ah ayay nebiga sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed iyo asxaabtiisu waxay ku degeen tabuuk markaa rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau ku yidhi saxaabadiisa markii ay marayeen guryihii reer tamuud ha gelinina guryahooda laa tadkhuluu calaa haaulaai alqowmi almucadabiin ha u gelina qoomka kan la cadibay ee la cadaabay ilaa an takunuu baakiin haddaad u gelaysaan waxa u gashaan idinkoo oynaya fain lam takunuu baakiin haddii aydan oynaynin falaa tadkhuluu calayhim ha u gelina an yusiibakum midla maa asaabahum si aanay idin asiibin wixii iyaga asiibay walciyaadu billah qoomka kan reer tamuud iyo nebi saalex calayhi salaam waxa uu eebba kaga warramay kitaabkiisa qur-aanka ah laakiin kutubadii ka horreeyey matalan sida kitaabka bibleka iyo kitaabkii towraat iyo injiil ee iminka yaalla kuma qorna qisadoodu lagumana xusin waxayna u dhowdahay in reer reer banu israa'iil ay ka masexeen taariikhdii iyo siiradii nebi saalax iyo qoomkiisii reer tamuud sababtoo ah waxay ahaayeen carab marka halka inay cunsuriyad ay soo geli karto waa laga yaabaa walciyaadu billah intaa waxaan kusoo koobi doonaa insha allahu tacaala qisadii nebi saalax iyo qoomkiisii reer samuud wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu